bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan kusoo dhowaada qodobada wararka uga door karoona caawa reediyo muqdisho idii hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa kala hadlay wakiilka midowda afrika iyo soomaaliya fulinta qodobadii ka soo baxay shirkii jabuuti iyo xoojinta ciidamada dowladda ee ka wanaad ilaalinta midowda afrika iyo amisom maamulka jubba ay saraakiil ka socotay howlgalka amisom ayaa ka wada hadlay dardargelinta howlgallada dalka iyo iskudhafka ciidamada dowladda iyo kuwa jubba xumaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee dalka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu taageerayay dowrka dowladda ingiriiska ah ay ku leedahay horumarinta soomaaliya ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada amisom iskaashanaya ee howlgallo lagu baacsanaya argixisada al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano dhaca galbeedka gobolka hiiraan waa habeennimo isniin oo talaado soo gelayso taarikhdan ay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha saddexaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka intaasi waxa ayn qodobadii warkayaga ugu door karoonaa haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay wakiilka midowda afrika iyo soomaaliya danjire francisco casten jos madiria kaa oo ay ka wada hadleen arrimo kala duwan kulanka ayaa waxaa looga hadlay fulinta baaqii ka soo baxay shirkii dhowaan ay dalka jamhuuriyadda jabuuti ku yeesheen madaxda wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya waxyaabihii shirkii jabuuti ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa xoojinta iskaashiga qalabeynta iyo iskudabaridka iyo tayeenta howlgallada ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ee ka dhanka argixisada al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wakiilka gaarka ayaa isku afgartay sameynta guddi si deg deg ah u howlgeli doona oo qiimeyn iyo fulin ku sameyn doona waxyaabaha asaasigu ah ka guulgaarista howlgallada amisom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa kulankan sidoo kale looga hadlay sidii deegaanada cadowga looga xoreeyo looga fidin lahaa loogu fidin lahaa markaasi adeegyada muhiimku ah ee ay u baahan yihiin bulshada deegaanada laga xoreeyay al-shabaab ee haatan ku nool yihiin kulankan waxaa goobjoog ka ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha difaaca iyo amniga sareeye guuto cabdiraxmaan sheekh ciise la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasadda doctor aweys xaaji yuusuf qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada soomaaliya amisom iyo mas-uuliyiin kale oo shirka ka qayb galay maamulka jubba iyo saraakiil ka socotay howlgalka nabadilaalinta midooda afrika iyo amisom ayaa ka wada hadlay dardargelinta howlgallada dalka iyo isku dhafka ciidamada dowladda iyo kuwa jubba sida warkaan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga aadan maxamed talaado kismaayo inooga soo diray
kulankan oo ay wada yeesheen mas-uuliyiinta ugu sarraysa jubbaland wakiilka midowda afrika ee soomaaliya saraakiisha amisom oo ka kala socotay ethoobiya kenya iyo burundi ayaa waxaa diradda lagu saarayay sidii loo qaadi lahaa howlgallo midaysan oo lagula dagaalamayo kooxda shabaab kulanka intii uu socday waxaa kale oo diiradda lagu saarayay sidii loo midayn lahaa ciidamada xoogga dalka ee kismaayo ku sugan iyo kuwa jubbaland si loo helo ciidamo isku dhafa oo si wadajir ahi u bilaabi karaa howlgalka markii kulankaasi uu soo gabagaboobay kadib markii kulankaasi uu soo idlaaday kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam isagoona ku baaqay in la helo ciidamo qaran oo ay u dhammaystiran yihiin agabkooda militari
waxaan saad arkaysaanaan maanta kulan la lahayn waftigii ka socda saraji oo ku-xigeenku hogaaminayay iyadoo martiyo kalena ay joogeen waxaa ugu muhiimsanaan ka wada hadlaynana waxay ahayd security-ga see shabaab loola dagaalami karaa sidee dhulka maqan loo xarayn karaa maxaa ciidamada ku dhacay maxaa loo howlgeli layahay amisom iyo ciidanka soomaalida ahaa xaqiiq ahaanna waan isku aragti aanu ka ahayn inta badan sida ay wax u dhici karaan haddaan la helin amni iyo deganaansho iyo istiqraar siyaasad la raadiy iyo politika waxama qabanayso shayga asalkii waxaa in marka hore laga shaqeeyo amniga iyo sidii loo sugi lahaa deegaanada maqan sidii loo xoreyn lahaa
sidoo kale arrimahan waxaa ka hadlay iyo doorka amisom kaga aadan howlgalka la filayo dhowaan in la qaado wakiilka midowda afrika ee soomaaliya faransiisco mediera waxaana uu sheegay
sector commander and uh, the representatives of uh, uh, Burundi and uh, Ethiopia who are also represented in sector Kismayo.
waxaan halkan imid shalay waxaana la kulmay oo aan la munaaqashooday taliyaha ciidamada amisom iyo saraakiisha burundi iyo etiyoobiya kuwaasi oo ku sugan halkan tani waxa ay ii caddaynaysaa sida runta ay tahay si loola dagaalamo al-shabaab sidoo kale booqashadayda waxay ku saabsanayd si aan uga warbixinno oo aan uga warbixiyo kulamo aan la soo qaadannay saraakiil ku sugan dalka jabuuti waxaana ujeeddadu ay tahay sidii loo hirgelin lahaa sida ugu wanaagsan ee loola dagaalami karo al-shabaab waxaana kulan aad u adag aan la qaatay madaxweynaha jubbaland oo aynu ka wada hadalnay sida jubbaland ay uga baahan tahay ay ugu baahan tahay in lala dagaalamo al-shabaab
With His Excellency President Madobe about uh, uh, the reality in uh, in in Jubaland, the need to fight and uh, neutralize Al Shabaab.
dhanka kale shir wadatashi ah oo looga arinsanayay mustaqbalka haweenka jubbaland islamar ahaantaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland haweenka saddexda gobol ee jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado ayaa waxaa ugu horeyn hadallo ka kooban ka soo jeediyey wasiiradda haweenka jubbaland iyo wasiirka arrimaha bulshada iyo waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland macalin maxamed ibraahim
arrintiina arrin sahlan maaha waa arrin la rabo inuu go-aan ka soo baxo oo go-aankaasina laba sano lagu shaqa tago oo ilaa saddexdii gabdhood gabdhihii hormuudka aa tihiin waxaa la doonayaa isku imaashadiinnan inay keento isdhexgal is-aqoonsi isku soo dhowaansho iyo isfahan sidoo kale waxaa kulankaasi dah furay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo tilmaamay in kulankani ama shirweynahani uu si rasmiya u furan yahay seeminaarka wadatashiga haweenka degan jubbaland waa furan yahay waa furan yahay hambalyo waa idin furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu taageerayay doorka dowladda ingiriiska ay ku leedahay horumarinta soomaaliya siraaji sheekh isxaaq ayaa warkaan magaalada baydhabo inoogu soo diray munaasabadda oo lagu qabtay xarunta qaybta lixdamaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ee magaalada baydhabo waxaa kasoo qaybgalay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhagacninta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka mudane xasan xuseen maxamed eelay wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya taliyayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliya booliiska iyo daraawiishta iyo weliba sarkaal sare oo ka socday dowladda u k oo dhinacyo fara badan ka taageerta dowladeena soomaaliya munaasabadda ayaa ujeedkeedu ahaa mid loogu mahadcelinayay dowladda u k oo inta badan bixisa mushaaraadka ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidoo kale dhinacyo fara badan ka taageerta dowladeena soomaaliya oo ay ugu horreyso tayanta ciidanka ugu horeyn waxaa munaasabadda furay oo hadal kooban ka soo jeediyey ashton wolf oo isagu ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka dowladda u k waxaana uu hoosta ka hareeqay inay wadi doonaan taageerada ay siinayaan dowladda soomaaliya aad ayaan ugu faraxsannahay in maanta aan ka soo qaybgalo munaasabaddan dowladda u k waxa ay taageerta dowladda soomaaliya waxaana ay ka taageerta dhinacyo fara badan tusaale ahaan bil walba waxaan bixina mushaaraadka ciidanka xoogga dalka soomaaliya waana mid aan ku faraxsannahay inaan caawino dowladda soomaaliya waxaan aad ugu mahadcelinayaa tiimka halka ila fadhiya oo iyaguna qayb nagala ah bixinta mushaaraadka iyo horumarinta dalka soomaaliya waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa saraakiisha ugu sarreeya ciidamada midowda afrika amisom iyo janaanka qaybta lixdamaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo hooshana la wada waxaan ballan qaadaynaa inaan wadi doonno taageerada aan siinayno dowladda soomaaliya taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya jenaraal bile aadan ibraahim iyo weliba taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed soomaaliya ibraahim macalin kutub ayaa si wada jira ugu mahadceliyay dowladda u k qarashaadka farax badan ay ku bixinayso ciidamada qalabka sida ee soomaaliya
باي بكل كذو إيدن كحوك دكا توم فوق دنا حمره مركا يوغو إلهي نغ مهد نغايان oo waldhibaatay ay hankolkolowna safarkaas dheer iyo hamareen iyo wakti kan la roogo ninkii wala biye ara lacaga biye ama wala dala wala iibiya arrin dhibka iska badan yahay qoladii tiimkii oo shaqadan hayay oo muxuu ahaa lacag bixinta ku howlanaa saddexdan gobol oo runtii shaqo weyn soo qabtay aad iyo aadaan ugu hambalyeynanaa inay soo dhammaysteen hawshoodii iyagoo nabad qabanay muxuu ahaa hawshoodii dhammaysteen sida kusimaha madaxweynuhu uu sheegay haddee lacagta waxaa loo bixinayaa hawl in la qabto wey dee haddii intaan adduunka dabadiisa inta noola ka yimid wax kasta nooloo qabto annagana caqaba weyna dhibkeeday leedahay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhagaancelinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka xasan xuseen maxamed eelay ayaa ugu mahadceliyey dowladda u k taageerada faraha badan ay siinayso dowladda soomaaliya mahadnagaane dhammaan dowlado arrimaha soomaaliya daneeyahay gaar ahaan dowladda ingiriiska oo biyahayta dhaqaalaha anka badan ee ciidamada xoogga dalka gaar ahaan secretary yaa ang mahadnagaan may kale ang mahadnagay generaalka qaybta lixnadaad ee geeka xafladung ninkiweri se la iskala ogaada dadka shaqada wanaagsan haqobdi i walayo hatareen barnaamijka ususa ninka faafahaya ninkiweri usin ang mahadnage keliya may la dardaarmeeye dadkun walaalnyoog ang aha nin gurmadi oo beesudun biyahay namayo beesud walana ninsiyahay in ciidan wanaagsan la nagado waay muhiimadda beesada liimbiyahay askarta mishaarka linsiyahay waa in ciidan wanaagsan la helaa siraajishaysa warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada
aada iyo aada u mahadsan yahay waryahayaga siraaji sheekh ishaaq ayuu ahaa ciidamada xoogga dalka iyo kaashanaya kuwa nabadilaalinta midooda afrika iyo amisom ayaa howlgalla lagu baaxsanayo argixisada al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano dhaca galbeedka gobolka hiiraan cabdinaasir cabduqaadir geesi ayaa warkaasi inoo eegaya howlgalladan lagu baacsanayo kooxda nabaddiidka ee al-shabaab ay ku sugan deegaanada iyo tuulooyinka galbeedka ee bartamaha gobolka hiiraan ayaa haatan waxa oo sameynayo ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisom ee ku sugan deegaanada ceel cali iyo buluburde ee bartamaha gobolka hiiraan waxaana howlgalladaasi uu yahay mid guud ahaanba lagu ciribtirayo maleeshiyada khawaarijta al-shabaab ee ku sugan deegaanada galbeedka gobolka hiiraan deegaanada sida tooska ay uga socdaan howlgalladaasi ayaa waxaa ka mid ah deegaanka buuca qable iyo deegaanka mukeyle oo ay u dhexeeyaan degmada buluburde iyo deegaanka ceel cali oo ay gacanta ku hayaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa amison gudoomiyaha degmada buluburde cabdicasiis cabdilaahi cabdi duurow ayaa idaacadda radio muqdisho ugu warbixiyey howlgalladaasi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa howlgallada socda oo dhan kasta ah islamarkaasna waxaan rabnaa in la ogaado shacabka soomaaliyeed gaar ahaan buluburde lawaahigeeda iyo degmooyinka kale faawilaadka meelaha howlaha ka socda guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan guyiilaan buluburde in dadweynuhu aysan beenta ku kaadoomin ay sheegayaan nimankan khawaarijta ee al-shabaab alqaaxi ay si toos oo dhaba ula shaqeeyaan ciidamada qalabka siya iyo maamulada ku jira dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan ama degmooyinka bulubud iyo degmooyinka degkulaa
waayahay guddoomiye marka deegaanada sida tooska ee haatan howlgallada ka socda waa deegaanada galbeedka ee buluburda hoos yimaada ciidamada ceel cali iyo kuwa buluburda ma jiraan iskaashi laba dhinac ah
maya inkastoo aan rabin hadda inaan aan aan dhaqdhaqaaqa ama qaabka shiidan aan ka sheekeeyo haddana aad iyo aad baan kaga warqabnaa
manahan markii ugu horreysay oo howlgallo ceenkan oo kalaha lagu baacsanayo maleeshiyada nafle cariga ee al-shabaab ee ku sugan deegaanka kutriska ee gobolka hiiraan waxaana maalmahana soo aadan la filayaa in ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisom ay fadhiisimo horle ka samaysan doonaan deegaanada haatan gabaad kuwa ah kooxda khawaarijta al-shabaab balse howlgalkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli dowladda soomaaliya ay usoo magacaabay degmada buluburde madaxa howlgallada kabtan cabdi suuluw cabdinaasir geesiy warbaahinta qaranka magaalada buluburde
kulan looga hadlayay doorka bulshada ay ka qaadan karto dib u dhiska dhismooyinkii ku burburay dagaaladii sukayey ee dalka ka dhacay ayaa maanta lagu qabtay degmada shangaani ee gobolkani banaadir muuse cismaan abtooy ee warkaasi inoo haya
kulankan oo ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka waxgaradka culamaa u diinka iyo maamulka degmada shangaani ee gobolka banaadir ayaa waxaa looga hadlayey sidii shacabka ku nool degmada shangaani ay ugu qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska guryaha burbursan ee ku yaalla xaafadaha degmada shangaani wuxuuna maamulka degmada shangaani iyo odayaasha kulankooda ay ugu baaqeen dadka qurba joogta ah ee ku leh guryaha burbursan degmada shangaani inay dib ugu soo laabtaan guryahooda islamarkaana ay dib u dayactirtaan kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka maamulka degmada shangaani xulmaa u diinka nabadoonnada degmada shangaani waxayna kulankooda diiradda ku saareen burburka ka muuqda xaafadaha degmada shangaani iyo sidii dib u dhis looga samayn lahaa guryaha burbursan ee ku yaalla degmada shangaani qaar ka mid a odayaasha oo ka hadlay kulanka ayaa ka warbixiyey sida wax looga qaban karo burburka ka muuqda guryaha iyagoona tilmaamay inay jiraan howlo dib u dayactir ah iyo dhismayaal cusub oo xilligan ka soconaya qaybo ka mid ah degmada shangaani iyagoona ugu baaqay qurbajoogta soomaaliyeed inay ku soo laabtaan dalkooda islamarkaana ay ka qayb qaataan bilix soo celinta iyo dib u dhiska degmada waxaan rajayaynaa inaad ka soo jawaabtiin aad soo celsin jawaab muwaafaq ah aad timaadiin meeshan baal ma joogo nabadaa jiro annagaa ku nool dagaa ku nool ajaanibaa joogo wax jiro male waxaad la maqantiin cabsi ma jiro waddanku waa fiican yahay walaalayaal imaada guryihiina dayactirta intaas ayaa idin leenahay nin walboo meeshaan guri ku leh nin walboo meeshaan guri ku leh oo maqan gurigaaga u soo tasho haddaad u soo tashaninna gacanta waa ka baxayaa ogow gacanta waa ka baxayaa ogow hadhow beri hantidaada ujeedid aad saan u arkaysid aad ka tegaysaa mana u dhawaa karti maanta fursaa la haystaa fursaha laga faa'iidaysto hadda ay maqlaysiin kan bannaanka joogo kan gudaha joogo kulligiin hadda ay maqlaysiin aways maxamed cali nuur ayaa ugu baaqay dadka qurba joogta ah iyo shacabka ku nool degmada shangaani inay xoogga saaraan sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska ka soconaya guryaha burbursan ee ku yaalla xaafadaha degmada shangaani marka aniga tala ahaan waxaan soo jeedi lahaa walaalahee degmada shangaani oo ka soo jeeda qaasahan ka soo jeeda degmada shangaani inay yimaadaan ay garab ku siiyaan guddoomiyaha degmada oo dadaal badan ugu jiro inuu degmada wax u qabto oo degmadiisu horumar u gaarsiiyo marka haddii ay garab ku siiyaan asagana waxawaaye wuxuu noqonaya qof degmadii wax u qabto guddoomiyaha degmada shangaani ee gobolka banaadir saciid cabdulqaadir saciid saciid buuwe oo ka hadlay kulanka ayaa ka warbixiyey ujeeddada kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay isagoona ugu baaqay dadka qurba joogta ah ee ku leh guryaha burbursan degmada shangaani inay ka qayb qaataan dib u dhiska guryaha burbursan ee ku yaalla degmada shangaani qodobka koowaad waxaa waaye dadka degan ama dadka maqan ama iska leh guryaha degmada shangaani inay iska bixiyaan canshuurta lagu leeyahay dowladda canshuurtaasayti ee degmada shangaani keliya kama socoto toddobiyo degmay ka socotaa degmada shangaani degmo aada u yar waaye haddana canshuurta waxaa laga rabaa inay mar hore dhammaysaan dadka ugu dambeeyaan nahnay canshuurtaas in la bixiyo go-aanka ka soo baxday odayaasha iyo maamulka degmada haddii dadka maqan iyo dadka joogaanba haddee bil gudihiisa canshuurta ay ku dhiiban in maamulka degmada go-aan cad ay ka soo saarayso canshuurta haddii bil gudihiisa ay ku dhiiban go-aan cad ayaa laga soo saaraa tan labaad degmada aada u burbursan tahay burburkaasaytin waxa waaye dhibaato oo horey ugu dhacda waaye qaar hadda dhismaa dhammaaday qaarna dhismaa ku socdo laakiin inta badi waa burbursan tahay dadka guryaha burbursan leh marna ma laga yeelaayo in degmada caasimadda ay burbursanaato daafahana dhisnaato cid ka yeelaysa ma leh degmada shangaan waa burbursaanaysaa degmooyinka daafaha waa dhismay cid iska yeelaysa male taas odayaasha iyo maamulka degmada go-aan cad ay ka soo saareen go-aankaas oo ah in dadka maqan oo guryahan iska leh inay saddex bil gudahooda ay ku imaadaan ku dayactirtaan waxaa lagu andacoo waayey annaga ciidan amison ayaa degan meeshaan dhisa laheen ninkii ku-candooci lahay ciidanka amisoonka waa ka baxeen degmadii wax ciidan haaya ma leh maamulka degmadii odayaashaha gacanta ku haayo guryihiina u imaada dhista hadda war jilcan waaye hadha war adageenna qahe guryihiina u imaada dhista maamulka degmada shangaani ayaa maalmahanba waday howlo lagu hormarinayo bilic soo celinta degmada shangaani ee gobolka banaadir
kulan ku saabsan nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada oo ay ka qayb galeen ururada dhallinyarada ayaa maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaasi inoo haya kulankaanu ahaa mid aqoonsan wadaarsi ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha sosda iyo daryeel islamarkaana looga hadlayey sidaa looga wada qayb qaadan karo nabadda iyo isdhexgalka bulshada magaalada gaalkacyo ayaa waxaa maanta ka qayb galay in ka badan boqol dhallinyara oo ka kala socday ururada dhallinyarada waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo ugu horreynna waxaa kulanka ka hadlay mas-uuliyiintii ka socota hay-adaha sosda iyo daryeel kuwaas oo ay ka mid ahaayeen maxamed xaaji ereg iyo cumar maxamuud rooble cumar suuri waxayna faahfaahin ka bixiyeen ujeeddada kulankan waxaan ku hadlahayaa magaca hay-adaha soosta oo uu guddoomiye u yahay ereg iyo daryeel meesha hadda aan joogno magaalada gaalkacyo la yidhaahdo waa magaalo hal magaalo weeye hal dad baa ku nool dadkaas ku nool waxyaala badan baa ka dhexeeya oo ay wadaagaan wax badan ama dhaqaale ama dhalasho ama muxuu ahaa isheeg horumarka wax badan baa ka dhexeeya waxyaalahaas badan oo ka dhexeeya oo ay wadaagaan oo ay ka wada shaqayn lahaayeen inaan isweydiino bal horta aan maanta weerashabkaan aan ku falanqayno intii aan isqaybino qayb qayb bal waxa naga dhexeeya aan isla qeexno waxyaalahaas naga dhexeeya oo loo baahan yahay in la wadaago oo aan hadda la wadaagin maxaa hortaagan in la wadaago oo la sheergareeyo waxaas hortaagan sidee looga gudbi karaa ulijeedada ugu muhiimsan ee kulanka maanta ee halkaan hay-adda daryeel ay usoo qabanqaabisay waxa weeye saddexdaas qodob sidoo kale waxaa kulanka isna ka hadlay doctor xirsi cayne maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada u ololaya arrimaha bulshada waxauna sharaxaad ka bixiyey farqiga u dhexeeya qabyaalad iyo wadaninimo maxaan ku dhahdaa dhinacaas dhinacaas xagga saan ku tagaa inaan idhaahdo saas ani ma idhaahdo laakiin dad banu idhahda waa markaas waa imadaani waan waan xadin hal hal magaalo oo yar oo tuulaa adinkoo intaa isu jirana inaad wax isla baran weydaan iskaalmaysan weydaan banooni wada dhayli weydaan wax wada dhisi weydaan waa nasiib daro waxaa horta qabyaalad maxay tahay qabyaalad waa dad yar oo dhul yar oo hanti yar qaranna muxuu yahay dad badan oo dhul weyn oo xoog badan oo hanti badan kulankan ayaa waxaa ka qaybgalayaashii ay aragtiyadooda ka muujiyeen sida ugu habboon ee loo abuuri karo nabadda iyo isdhexgalka bulshada magaalada gaalkacyo iyo caqabadaha hor taagan in la helo nabad iyo isdhexgal bulsho oo ka dhexeeya bulshada magaalada gaalkacyo waxaana dhammaantood si isku mid a u sheegeen inay ugu horreeyaan dhibaatooyinkaasi jahliga qoondarrada iyagoo qaarkoodna ay sheegeen inay warbaahintu qayb ka tahay dhibaatooyinka dhaliya nabaddarrada iyo isdhexgallaanta bulshada magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
halka warkaasi aad kala socotaan waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya boqolaal qaxooti ah oo isugu jira ciraaq iyo suuriya ayaa lagu soo waramayaa inay ka gudbeen xadka waddanka griiga uu la wadaago waddanka masedooniya ilaa iyo kun qof oo ay sidoo kale ku jiraan caruur ayaa lagu soo waramayaa inay ka tallaabeen webi u dhexeeya labada dal taasi oo suurtagelisay inay dhinaca gudaha waddanka masedooniya u gudbaan ciidamada booliiska ee dalka masedooniya ayaa qaar ka mid ah dadkaasi ka gudbay webiga ee kunka qof gaaraya ka hortagay inay dib usoo celiyaan inkastoo ay jiraan dad fara badan oo gudaha waddanka masedooniya galay ilaa iyo afar iyo toban kun oo qof oo isugu jira ciraaq iyo muwaadiniin u dhashay ciraaq iyo suuriya oo iyagu kasoo cararay qallaaso ka jira dalalkooda ayaa waxa ay ku xanibnaayeen muddo fog dalka griiga kuwaasi oo sidoo kale saameyn ku yeelatay xagaagii waddankaasi ka jiray waxaana haatan qaarkood lagu soo waramayaa in ay ku guulaysteen inay ka gudbaan xadka waddanka griiga ula wadaago dalka masedooniya warkii oo aad kala socotay radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waa nageyntaa ciddii uu sheegana warkeena waxay dib ugu heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net